shirkan oo socon doono muddo shan maalmood ah ayaa waxaa looga arrinsan doonaa tayeenta adeegyada biyaha si loo yareeyo biyarida ku soo noqnoqota deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana shirka daahfuray wasaaradda tamarta iyo biyaha koonfur galbeed soomaaliya ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo biyaha koonfur galbeed iyo sidoo kale mid ka mid ah mas-uul ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha biyaha iyagoona faahfaahin ka bixiyey ujeeddada shirkana sababtoo ah dowladda keligeed wax ma fulin karto business people keligood wax ma fulin karaan sababtoo inay wada shaqeyntaas jirto aa la rabaa ay ka wada shaqeeyaan si loo gaarsiin lahaa adeega biyaha bulshada dhammaanteed workshopkan waxaa naga caawinaya hay-adda unicef waa umahad celinaynaa aada iyo aad ayna la shaqeysaa teeda kale idinkana waxaa idinka codsanaynaa inaad fikraddiina nala wadaagtaan ka doodaan saddexda maalin meesha aan wada joogno sidii oo tribol b-ga ku habboon aan qaadan karno koonfur galbeed ahaan inaad noo sheegtaan sababtoo ah qeybo kala duwan oo tribol b ah jiro adduunka qaatay sida wadamaha wadamada oo dariska nal ah kenya etoobiya badanaa way ku shaqeeyaan soomaaliyana meelo badan uu ka jiraa tribol b-ga sida puntland iyo somalilan waa ka wada shaqeeyaa waana faa-iidooyin badan uu leeyahay kolley waxaa noo joogo macalin arrimahaas khibrad u leh kaasoo oo nala wadaagi doono khibraddiisa idinkana wixiiyo feedback inaad siisaan iyo remarks aan rajeyneynaa aada iyo aada u mahadsan tihiin tababarku waa tababar muhiim ah oo nocaawidi sidoo sheekayadii rowsarf oo kumida yuanka muhiimadda wey waa in xalihela joogte goobaha biyaha gaar ahaan ceelasha iyo wali xariira oo barnaamijkan b b waa wada shaqeyn ku dhexeynta waxaa waaye dowladda iyo private people-ka ganacsatada sababtan wey waa inay hela xal joogto oo si bareenaqanaqana wasaaradda ama unicef oo dhin arna librow oo hor usoo biyey bamahalaabsan tadunkuhon marka xal joogte oo inay ku shaqeeyaan fala insha allah waxaa sidoo kale shirka ka hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha koonfur galbeed soomaaliya iimaan cali cabdi isagoona kasoo qaybgalayaasha shirka kula dardaarmay sidii ay uga doodi lahaayeen ajendhayaalaha looga hadlaya sidii loo tayeen lahaa adeega biyaha markan way fadaan muhiimadda ninkin wayba hortageega way fadaan inuna ini dowladda iyo macnaha waybu ahaa shacabka ganacsada waa isla haado koraa markan habka iskala haada lahaayeen jadwalkii la mara lahaay systemkii la mara lahaay kulley maalinkaas in sharaxe muhiimadda wayba ataa ini una walaagay una ninsuubi baree hor aan dareersin maalin kasta aan haana ini una tuugsan marka muhiimadda horta anku intaasu kulley maalinkaas in sharaxa doon hay-ado kale inta ku iibgaliyo ay lahaayoon ini systemkaas waybu ahaa nila fahamaan waxyaabaha dalka guulaysid waxay daheen oo bay deegaanadan koonfurka wasaaradku mamnu unicef nikrati waxayna water tracking mar lamaadii marse dahaadna wayba aan mahadnaqay hay-adda unicef